munaasabadan oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa ahayd mid lagu daafurayay shirkadda smarti group oo wakiil ka ah shirkadda ekc m g taasi oo ah shirkadda saddexaad ee ugu weyn dunida ee soo saarta gawaarida iyo mashiinada loo isticmaalo dhismaha beeraha iyo adeegyada kale ee horumarinta magaalooyinka waxaa ka qayb galay munaasabadda daafurka wasiiro ka mid ah xukuumadda federaalk soomaaliya ganacsato iyo maamulka gobolka banaadir agaasimaha smart group bashiir jaamac ciise ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay shirkadan leedahay iyo adeegyada ay dalka ka qaban doonto smart group waxaa la asaasay laba kun iyo kowdii waxaan xafiisya ku leenahay waddammada imaaraadka carabta jina iyo xafiiska ugu weyn xafiiskeenna ugu weyn oo ah soomaaliya gaar ahaan degmada yaakshiid agagaarka hotel guuleedka soo horjeedka shaneema puntland ujeeddada xafladda waa in aan halkan ka caddayno oon dadka soomaaliyeed ogeyn ogeysiinno in aan disbiyuutar u nahay shirkadda ex shujow construction machinery group oo loo soo gaabiyo ex c m g waxaan idiin keennay qalab wax badan ka tari kara horumarinta iyo waxtarka waddanka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo daafuray shirkadan ayaa bogaadiyey isaga oo sheegay in looga baahan yahay inay door ka qaataan horumarinta dalka waxaa la rabaa qalabkaani uu gaarayaa guud ahaan dalka soomaaliya maxaali kii beeraha looga shaqaynayaa ku jiro kii ceelasha lagu qodayaa loo baahan yahay kii jidadka lagu samaynaayey kii meel walba wax walba lagu qodaayay marka si soomaaliya oo idin loo gaaro doorka smart group inay qaadatana waa la rabaa ex m g iyo inay doorkooda qaataan siday ku suurageli laheeday gobollada soomaaliya in la gaarana doorkiina inaad qaadatina laydinka rabaa shirkadda smart group oo wakiil ka ah shirkadda ex m g taasi oo ah shirkadda saddexaad ee ugu weyn dunida ee soo saarta gawaarida iyo mashiinada ayaa door ka qaadan doonto dhismaha wadooyin iyo helitaanka qalab casri ah oo lagu horumariyo beeraha dalka